tartan dhinaca kubadda cagta ah oo sanadkiiba mar la qabto ayaa habeenkii isniintu soo gelaysay lagu soo gebagabeeyey gobolka virginia ee ku yaala duleedka washington d c tartankan oo qabashadiisu ay soo socotay in ka badan labaatan sano ayaa ujeedku waxa uu yahay sidii dhallinyarada kale ee soomaaliyeed loogu dhiirigelin lahaa ka qaybgalka ciyaaraha kubadda cagta waxaana hadda ka qayb qaadanayay dad magac ku lahaa ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya jamaal axmed cismaan ayaa warbixinta nooga diyaariyey tartankaasi
tartankan ayaa ah mid sanad walba la qabto waxaana xilligan oo kale ka soo qaybgala kooxo kala gedisan oo ka kala yimaada gobollada dalka maraykanka iyo sidoo kale kanada sanadkan afar koox ayaa ka soo qaybgashay oo ka kala socday magaalooyinka toronto canada boston massachusetts oo maraykanka atlanta georgia iyo sidoo kale washington d c oo martigelinaysay tartanka waxaana koobka ku guulaystay kooxdii martida loo ahaa ee d c cabduqaadir caraale cumar waa qabanqaabiyaha tartankan waxaana uu iiga warramay sida ay tartankan u qabtaan sanad kasta sanad walba wakhtigan oo kale waxaan qabanaa tartan ay isugu yimaadeen ciyaartooyda ka kala socota gobollada kala duwan ee maraykanka gaar ahaan toronto iyo boston iyo ohio iyo atlanta sanadkan qorshaheenu wuxuu ahaa inaan afar beri aan samayno laakiin waxaan ogaanay inay soo socdaan duufaanada maanta dhacaya marka waxaan kusoo gabagabaynay shalay si fiican uuna ku dhammaaday koobkina waxaa qaaday tiimkeena washington waxaa iskaga hor yimid sabdigi mid laba ciyaarood annaga iyo atlanta annagaa badinay iyo annaga iyo bostonna waxay ku kala baxnay dro barejo barbardhac bostonna sidoo kale waxay ka badisay atlanta waxayna waxay ka badisay toronto marka shalayto annaga iyo boston ayaa isku dhibco noqonay ayagoo shalay subaxna badiyey iyo annagoo shalay kala badinay marka waxaana lagu waxaan ku kala reebay maadaama aan qabanqaabiyaha ahaa goortirsiga waana sharciga meeshuu yaallo ahaa goortirsiga marka washington tiinkeena ayaa qaaday xalay koobka waxaana na guddoonsiiyey waxa uu caraale sidoo kale ka hadlayaa inta ay tartankani soo qabanayeen labaatankii sana ugu dambeeyey ayaa xooggiisa la saaray ilaa iyo sagaashan iyo lixdii sanadkii sagaashan meeyadii labada kun iyo toddobadii toban toban sana uu jirsaday labada kun iyo toddoba iyo tobankana labaatan sana ayuu jirsaday waxaana ujeedadeeda ahayd in ilmaha yaryar ee dhalinyarada ah iskuullada dhigto ama jaamacadaha dhigto loo sheego in isboortiga oo yahay midda keliya isku hayn kara ummadda soomaaliyeed aad bayna ugu faraxsan yihiin wayna ka soo qayb galaan way daawadaan qaarkoodna way ciyaaraan kooxda boston massachusetts ka socotay oo kaalinta labaad tartankani gashay ayaa iyaduna waxa ay ku guulaysatay abaalmarino dhowr ah sida ciyaartooyinka ugu wanaagsanaa iyo ciyaaryahankii kale ee ugu wanaagsanaa ee tartanka intuu socday cabdiraxmaan nuur cali xaanuur oo ka mid ah ciyaartooydii hore ee soomaaliya haddana tababaro u ah kooxda boston ayaa isaguna iiga warramay wallahi maasha allah cayaarta cayaarta ugu fiican baa ahayd supposedly anagana number one noqon ay ahayd laakiin waxyaaba yar baa iska dhacay laba jeer aa dhacay laakiin waxaan soo qaaday the first place and the second place na waa qaaday waa gartay marka tartankan sideeba kooxaha ka qaybgalaya loogu xulaa ciyaartooyda ka qaybgalayaysa haddaad dadka ku dhegaysanaya sharaxaad aad ka sii tartankan dadkii naga horreeyey iyo dhallinyaradii da'da teoriga da'da waaweyn ah ilmaha yar waa loo diiday laakiin dadka teori iyo meelaha jira ayaa dheelayay iyo wixii ka weyn
abaalmarinadii lagu guddoonsiinayey kooxihii ku guulaystay tartankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa rag magac ku leh ciyaaraha kala gedisan iyo sidoo kale danjiraha soomaaliya ee maraykanka danjire axmed cawad kaasoo abaalmarino guddoonsiiyey kooxihii ciyaartooydii mutaystay abaalmarinta cabdi aadan jibriil waa guddoomiyaha kooxdii ka socotay magaalada toronto ee dalka kanada waxa uu ka hadlayaa ujeeddada tartankani ay sannad kasta uga qayb qaataan ujeeddada aan halkaan u imaanay waa mid aad u qoto dheer oo soo jireynahayd oo soo bilaabatay ilaa iyo nineteen eighty nine-kii marka waxa weeye wax la yidhaahdo tradition aan sameyno waayo every year oo ay ayagiina ay noo yimaadaan sanad walba annagana aan sanad walba u tagno marka saddex meelood baan tagnaa oo ah toronto iyo maraykanka oo ah washington d c iyo ohio columbus runtii ujeeddada wax kale ma ahan in aan isdhexgalka oo sportiska ah in aan tusno dad asxaab inaan nahay ciyaaraha intaas aan kusoo dhex jirnay ilmaheyni aan ku badbaadino runtii waa wax aada u wanaagsan sportsku oo dadka isku keena ujeedadeynana wax kale ma ahan in aan dhallinyadan oo especially dhallinyareerka oo qurbahan ku dhashay iyo kuwa yimid in aan soo wada jiidano aan tusno waxaan inay yihiin wax fiican oo soomaalidan isku keeni kara ujeeddada aan horta waxaa u samayno waxa weeye intaas weeye horta runtii tartankan ayaa sannad kasta la qabtaa iyadoo sidoo kale washington d c aysan ahayn goobta martigelinaysa tartankan ha yeeshee waxaa sidoo kale kooxuhu ay tagaan xilliyo kala gedisan magaalooyinka colombos ohio iyo sidoo kale toronto canada
jamaal axmed cismaan ayuu ahaa wuxuu inala socodsiinayey xubintii isboortiga